waxaan ka jedaa dawladda kenya in badan maxaanku ihahda meesha ciidanka u jooga in badan madafiinal aysa ma garata muddo saddex maxaanku ihahda ilaa toddobaad waa madafiin baa nagu socotay adiga hore waxaa ku dhintay maxaanku ihahda islaan iyo gabadheeda gabadhiima ku dhaawactay islaantina waa ku dhimatay dadkiina waa barakacay oo maxaanku ihaha hadee meesha qof ma joogo haddana haddana maxaanku ihaha xali waa nagu soo celisay marka mar walba madafiinada waa iska socotaa wax sababoo hadda maxaanku ihahda xaalada isku socotaa dadkaas lagu duqaynana ma garanayno hadde arrimahaasaan maxaanku ihaha ka cabanaynaa dowladda kenya ma kala xiriirteen arrintan oo cabashadan ma u gudbiseen walaalow cidaan kala xiriirna iyo cidaan maxaanku ihaha la hadalla waa weynay haddee maxaanku ihahda nin adiga madaafida kula dhacay inuusa maxaanku ihahda asxaan kuu sabaynayn unbaan dareemaynaa sabab hadda madaafidadaas dadka maxaanku ihahda lagu duqaynayna ma garanayno marka mar haddii maxaanku ihaha madaafida casoobla'aan lagugu duqeeyay inaad maxaanku ihaha xiriir adiga hadda cid kula samaynaysa ama ala samayno waa garan weyn sababta ay ciidamada kenya u duqaynayaan dhamasa maxay tahay ma al-shabaab ayaa jooga wallahi hadde anaga hadda al-shabaab baana arag laakiin waa suurtagal inuu joogo sababtay tahay dee shabaab iyo kenya ayaga maxaanku ihaha meel walba dagaal baa ka dhexeeyo wax hadda anaga maxaanku ihahda aag inaga jooga ma laha marka hade haddaa madaafida nagu socoto oo maxaanku ihahda dadka lala dhacay un baan aragnay oo maxaanku ihahda madaafida loo qaybinay un baan aragnay duqayntu waa duqayn ceynkee ah ma diyaarada ayaa duqaynaya deegaanka mise waa madaafiic dhulka laga soo tuurayo ha adeer waxa waaye waa madaafiic dhulka laga soo tuurahayo ilaa labaatan kilomitr oo suwar bay garacayaan oo magaalada keliya kuma eko marka waxa weye madaafiicdaas dhulkaa laga soo tuurayaa ma a kuma jirta diyaarad marka annaga maba noo dheer afar kilomitr baanu daris baan nahay iyo noo jiraan
ha adeer waxaan ka cadanaynaa dawladda kenya oo nagu samaysa xadgudub aan loo kala aabiyinin diyaaradaha iyo muxuu ahay madaafiicda midna aynu kala aabayelin oy ku qaraacaysa gobolka gada sidaa darteed waxaan cambaaraynaynaa oo muxuu ahaaye aan cambaaro kula la soo jiidaynaa oo wax adag waxay noo geysatay aan rabnaa inaan caalamka u sheegno ciidamada dawladda kenya oo iska banaystay gobolka gada in ay siday rabaan ay u qaraacaan waxyaabaha aad sida gaarka uga cabanaysaan ee aad kenya ku eedeynaysaan maxay yihiin waxay yihiin kan hadda ugu dambaysay oo ay duqaysay degmada maxaa rabaa ay duqaysay tuulada dhamasa oo muxuu ahaay dadna ay ku layshay dadna ay ku dhaawacday muxuu ahay ayna barakacisay dadka ku noolaa oo muxuu ahaay ay ka ku qaracday madaafiic eedeymahan aad dowladda kenya usoo jeedinaysaan ee ah in duqaymo ay dad ku laysay ay ka geysatay gobolka gado maxaad ku caddaynaysaan idinku haddaad tihiin odayaashii dhaqanka ee gadow waxaan ku caddaynaynaa adeer yoonka maanta oon joognay waxaa dhimatay oy dileen tuulada dhamas ay ku dileen gabar muxuu ahaay islaan weyn oo sodaha ahoo muxuu ahaay iska gurigeeda joogta ay matac ku rideen ayadana waa dhimatay gabadhiina waa dhaawacmatay intaa keliya maahae waxaa ka badan burburkii iyo dhibaatooyinka ay u geysatay tuulada ayada dhamase la yidhaahdo muxuu ahay iyo barakaca ku dhacay waxaad malayn karta maaha wax sababo sawaristeen dadkaasna ma jiraan waa dad iska masaakiin oo dukaamadoodi iyo muxuu ahay xoolahooda iyo muxuu ahay dantooda dhaqda laakiin kenya waxay sheegataa inay bartilmaamaysanayso xarumaha ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka al-shabaab haddee al-shabaab wax qarsoon ma ahe haddee al-shabaab ay raadsanayso meeshay jiro ayadna waa taqaanaa ayagana waa yaqaanaane inay raadsato ayaa habboona inay masaakiintaada muxuu ahay dadka shacabka ay laysa ciddee u banaysa